bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka duhur qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
ina xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaarna oo hogaaminaya oo goordhow lagu wado inay ka degaan magaalada ah baydhabo ee caasimadda kumeel gaarku ah
qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu soo dhaweynaya madaxweynaha dowladda soomaaliya oo ka socota garoonka diwladaha magaalada baydhabo maamulka puntland oo maanta dib ugu laabtay magaalada ah garoowe xilli aan weli la xallin khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed karaash
ciidanka ammaanka dowladda soomaaliya oo howlgallo rag iyo dumar lagu soo qabqabtay ka sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir gudiyaha gobolka hiiraan oo ka hadlay dalalkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaas
laamaha ammaanka maamulka galmudug oo ka mamnuucay magaalada dhuusamareeb gaadiidka in lagu dhex wado gaadiidka leh miraayadaha madow
maamulka deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose oo amarro cusub ku soo rogay dadka ku ganacsada wadooyinka laamaha waa- waa wadooyinka dhex mara suuqa gudaha deegaanka waa aan idhahdee deegaankaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wacan oo wanaagsan waa talaado kow iyo soddonka mey sanada laba kun iyo labaiy labaatan xuseen washington iyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa warkiidiin akhrinaya markana kusoo dhowaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa goordhow lagu wadaa inay ka degaan magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo ayaa waxaa ka socotay qabanqaabadii ugu dambeysay gaar ahaan garoonka diyaaradaha shaati guduuda ee magaalada baydhabo waxaana ku sugan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaran wasiiro ka tirsan maamulkiisa iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda kana socda sidoo kale dhanka madaxtooyada soomaaliya oo hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka soomaaliya magaalada baydhabo gaar ahaan garoonka ayaa sidoo kale waxaa ku sugan boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaaladaas si ay ugu qayb galaan soo dhoweynta loo sameynayo madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku wajahan maanta magaaladaas ujeedka xasan sheekh maxamuud ee magaalada baydhabo ayaa waxa uu yahay sidii uu kulamo kala duwan ula qaadan lahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulkaas wuxuuna madaxweynaha koonfur galbeed kala hadli doonaa arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale arrimo ku aadan maamulka koonfur galbeed sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xariga ka jari doona dhismaha xarunta cusub ee madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo loo dhisay hab casri ah sida lagu arkayay sawiro laga soo qaaday xa- dhismaha xarunta oo ay baahisay madaxtooyada maamulkaas waxaana la sheegay in dhismaha maamulka koonfur galbeed madaxtooyadooda uu ku baxay qarash badan sida ka muuqata dhismaha s- waa sida ka muuqata sawirada laga soo qaaday dhismaha xarunta cusub ee madaxtooyada koonfur galbeed ammaanka magaalada baydhabo ayaa maanta si weyn loo adkeeyay waxaana sugidda amniga iska kaashanaya ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa ilaalada gaarka ee madaxweynaha waxaana magaalada baydhabo shalay gaaray wafdi hordhac oo ah safarka madaxweynaha maanta uu ku tagay halkaas waxaana hogaaminayay agaasimaha madaxtooyada waa safarkii ugu horreeyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud uu ku tagayo magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda
ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo rag iyo dumar lagu soo qabqabtay ka sameeyey deegaano ka tirsan een, gobolka banaadir warkan waxaa faahfaahinaysa faadimo cabdiqaadir saldhigyada iyo degmooyinka gobolka banaadir ayaa laga sameeyey howlgalkan amniga caasimadda muqdisho lagu xaqiijinaya gaar ahaan qaybta bari oo ay iska kaashadeen laamaha amniga ciidanka booliiska soomaaliya sida taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliska qaybta bari taliyaasha saldhigyada qaarkood iyo ciidamada jagboontyada guurguura uu horkacayay taliyahooda iyo ku-xigeenkiisa gacanta waxaa lagu soo dhigay koox dhallinyaro ah oo midahaweeney ay tahay sida la sheegayna ay ku howlanaayeen fal burcadnimo ah islamarkaana ay dhac baahsan ka wadeen qaybo ka mid ah xaafadaha degmada yaakshiid taliyaha saldhigga iyo saraakiisha kalena ay tilmaameen inay ku daba jiraan cid kastoo ka shaqaynaysa amni darro ama abuurta qalqal amni darro dhinaca kale falalka lidiga ku hamaanka dalka ayaa lagu hortegayay howlgalkan sida waxyaabaha maanka dooriya ciyaalka weerada xusid waxaa mudan intii uu socday baaritaano kala duwan in lagu sameeyey gawaarida kala duwan ee isticmaasho waddooyinka waaweyn ee muqdisho wixii intaasi ka dambeeyey warfidiyeenka waxaa si kooban ula hadlay taliyo xigeenka qaybta guda booliiska gobolka banaadir caawa waxaan galnay howlgal lagu xaqiijinaya amniga guud oo ka dhacay degmooyinka kaaraan iyo yaakshiid qayb ka mid ah waxayna ka mid ahayd howlgal amniga lagu xaqiijinayo oo looga hortegaayo qolyooyinka nabaddiidka dadka burcadda ah ciyaalka warafka tuuraayo nabadgelyo xumada magaalada ku haya iyo wixii la mid ah xaqiiqdii waxay ahayd waajibna saaran oo dhammaan qaybaha gobolka banaadir inaan ka qabanno la go'aamiyey oo annagoo fulinayna waajibaadka qaybta guud ee gobolka banaadir amniga gobolka banaadir annagoo ka shaqaynayna ayaan caawa howlgalkaas gallay waxaan ka soo bilownay saldhigga kaaraan ilaa saldhigga xilwaa waa ku tagnay xaggaas waxaan u imaanay lix iyo toban saldhigga muxuu aha yaakshiid hadda meesha aan taagannahay waa fagax howlgalkaasi sidii loogu tala galay u dhacay waxaana filaynaa inuu mid bilooba uusan noqonin ee wax hore u jiri jiray dhammaystirkoodii waaye wax socod doona inta aan ka shaqaynayno amniga gobolka banaadirna joogtuu noqon doona haddii ilaahidmo faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid deni oo maalmihii lasoo dhaafay ka maqnaa magaalada garowe ayaa dib ugu laabtay maanta halkaas waxaana garoonka diyaaradaha magaalada kusoo dhaweeyey gudoomiyaha baarlamaanka puntland iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas axmed cilmi cismaan karaash iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada gole ee puntland madaxweynaha puntland siciid deni ayaa intaa kadib waxaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada wuxuuna si kooban warbaahinta ula hadlay isagoona faahfaahin ka bixiyey safarkii waa safaradii ku kal tagay magaalooyinka nairobi iyo muqdisho madaxweyne deni ayaa doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee ka dhacday muqdisho kadib safar uga ambabaxay magaalada wuxuuna aaday magaalada nairobi caasimada dalka kenya isagoona maanta dib uga laabtay magaaladaas socdaalka madaxweynaha puntland uu dib uga laabtay garowe ayaa waxa uu kusoo aaday iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash oo sheegtay inuu la wareegay hogaanka puntland intii madaxweyne deni oo ololihiisa doorashada uu joogay muqdisho ilaa wareedya lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in wadahadallo hoose ay yeesheen madaxweyne siciidani iyo axmed karaash islamarkaana lagu doonaya in lagu xaliyo khilaafka soo kala dhexgalay labada dhinac oo salka ku haya arrimo dastuuri ah khilaafka labada dhinac ayaa waxa uu xoogeystay markii madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash uu qaaday tallaabooyin waaweyn oo uu xilkii ugu qaaday wasiirada arrimaha gudaha puntland cabdiraxmaan cabdiraxmaan dhabancad wasiirka amniga iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xasan share abgaal iyadoona kuwaas oo ahaa wasiirada aada ugu dhowaa madaxweyne deni si kastaba madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa haatan waxaa horyaala caqabado badan oo ay ka mid yihiin inuu wax ka qabto taabashooyinkii ka dhashay doorashadii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka tobnaad ee ka qabsoomay magaalooyinka garoobe iyo boosaaso
markana beledweyn gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa ka hadlay dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta gobolkaasi cabdinaasir cadaala ayaa warkan la diyaar ah gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo dib ugu laabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi ayaa waxa uu ka hadlayay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee gobolkaasi cali jeyte cusmaan oo dhowaanahan muqdisho ku joogay safar shaqo ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada beledweyne halkaasi oo si weyn lagu soo dhaweeyey waxaana sidoo kale uu la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee gobolka waxaan cali jeeti oo uu ka hadlayay dilalka inta badan ka dhaca magaalada beledweyne iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku xeeran waxaa fariina uu u diray sidoo kale bulshada gobolka hiiraan isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga sidoo kale cali jeeti cismaan ayaa fariin waxa uu u dirayaa hay-adaha gargaarka kuwaasi oo inta badan gargaar soo gaarsiiya deegaanada maam waa deegaanada gobolkaasi waxaana uu u baaqayaa in ay si degdega kaga jawaabaan xaaladaha ka taagan gobolkaasi baniaadanimo
waxaad ogsoontihiin markaan inta ka tegayey siyaasadda soomaaliya may fadhin walaahow badanaa jiray ma raba hadda inaan wax badan taataabto laakiin waxaad garanaysaan maxay kale maxay kale maxay kale maxay kale yah gujiyo badan iyo ayay lahayd waxaan idin caddaynayaa siyaasad fadhida oo hoggaan leh oo saakay siyaasadda soomaaliya dhinacay u jeysatay way caddahay wax cad oo qeexan waay warbixin ahaan inahaas ayaan uga soo harayaa waxaan rabaa hal sheey inaan carab dul istaago hebel baa la dilay tacsi baanu diraynaa hebel baa la dilay tacsi baanu diraynaa hebel baa la dilay tacsi aanu diraynaa maya haddaan allaha subxaana wa tacaala maaha dhihin doorkeennu tacsiki ma noqon doono doorkeennu tacsi ma noqon doono ma cid baa biyo ka imanayaan haddii xabadi ku dhacdo soo qof kasta dhiig ka iman mayo taa micnaheeda waa la wada xanuunsanayaa soo maa wallaahi bilaahi tallaahi waa anigaa dhaartee doorkeennu tacsi inuusan noqonayn
codkaas waxaa u dambeeyey warbixintii waryahayga cabdinaasir alcadaal uu kaga warramayay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeegto cusmaan oomaan dib ugu laabtay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan isagoona ka hadlayey dalaalkii ugu dambeeyey maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay wuxuuna sheegay guddoomiyaha in tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan dadka loogusoo loo soo qabtay fararka amni darro ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka deegaanka lafoor ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maro cusub kusoo rogay dadka ku ganacsada wadooyinka laamiga ee deegaankaas waryahayaga mayo ayaa warkaan soo diray si loo xoojiyo nabadgeliyada iyo isku socodka waddadan mashquulka badan ee suuqa ceelasha biyaha waxaa howlgalkan maanta hogaaminayay guddoomiyaha maamulka deegaanka lafhole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha laamaha amniga deegaanka ugu horreynba howlgalkan ayaa lagu furay waddooyin dhowr sano xirna iyadoona ganacsatada deegaanka lagu amray in laamiga dhexdiisa aan lagu ganacsan karin si ay u sahlanaato marista waddadan guddoomiyaha deegaanka lafoole ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha laamaha amniga ayaa dhammaan ganacsatada ugu tegay goobahooda ganacsiga iyagoona siiyey amaro ku saabsan inaan lagu ganacsan karin laamiga dhexdiisa sidoo kale askarta militariga isticmaasha waddadan ayay ku amreen in aan xabado la ridi karin markay isticmaalayaan waddadan amarkan oo ka soo baxay maamulka gobolka shabeellada hoose ayna fulinayeen maamulka deegaanka lafoole ayaa isla maanta maamulka deegaanka lafoole sheegay in ciidamo gaar ah loo sameynayo waddadan si ay u sahlanaato isku socodka dadka iyo ganacsiga halkan ka jira guddoomiyaha deegaanka lafoole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur ibraahim cusmaan ayaa dhammaan ganacsatada deegaanka ku amray in aan lagu dhex ganacsan karin laamiga dhexdiisa isagoona ganacsatada deegaanka ku amray in aan qashin lagu arki karin goobaha ganacsiga hortooda anteen waxaan soo baxnay ama halkan aan u nimid in aan ka shaqayno hadday noqon lahayd nadaafadda guud iyo hadday noqon lahayd amniga isgoyska eryadiisa xaqiiqdii caqabada aad u fara badan ka jiri waxaan raraynaa oo meelihii loogu talagalay aan geenaynaa insha allah qaadka oo maxaan ku yidhahdaa shareeca meesheeda aan ugu talagalnay sidoo kale dadweynaha runtii miisleyda ayagana sidaas si la mid eh waxaan ugu talagalnay bakaaratuu dhabarkeeda dambe barxaddaas weyn ayay micnaha mataqaan ayagana ku ganacsan doonaan ciidamada amniga runtii waxaan ka codsanaynaa ka yimaado gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan awdheegle eryadiisa markii ay fasax ay soo qaataan ee magaalada muqdisho soo rabaan iyo marka ay u socdaan waxaan ka codsanaynaa weliba taliyaashooda aan ka codsanaynaa in waddada markii ay marayaan xabadaha inay ka joojiyaan shacabka ku dhaqan deegaanweynaha lafoole runtii waxaan samayn doonnaa laga bilaabo maanta ciidan u gaar ah oo isgoyska eryadiisa iyo meelahaasoo dhan joogi doono waana la bannayn doonaa waxyaabaha caqabadda keenaya waxay ahayd in isgoyska inuu mashquul ahaado runtii waxay maanta ka dambeyna waxaan rajayn doonaa insha allah waxa qabad inaysan dhicin sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka oo na faray runtii in aan ka shaqayno shacabkeena in aan u adeegno awaamiirta anagoo fulinayna awaamiirta gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax runtii farxaday noo tahay inaan shacabkeenu u adeegno wixii maanta ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa insha allahu waxa caqabada inaysan ka dhicin laamiga iyo eeryadiisa insha allahu sidaasaynu ahaan doonta runtii waxaan aad ugu mahadcelin dadweynaha deegaanka lafoole maanta halkan waxaan u nimid aniga iyo guddoomiye ku-xigeenadeyda in maxaan ku yidhaahdaa ii sheeg isgooska eryadiisa ilaa hormuud runtii caqabadaha ka jiro maalmihii u dambeeyey oo ahayd in ciidamada amniga marka ay marayaan xabada inay furaan dadka shacabkana ay ku gaaraan saa daraaddeed maanta ciidamada amniga guddoomiye ku-xigeenada deegaanka
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo radiyowga dalsan isgooska suuqa ceelasha biyaha deegaanka la foole ee gobolka shabeellada hoose
warkaas wuxuu u dambeeyey warkayga door guud ahaan warka duhur ee aad ka dhegeysaneyseen raadiyaha dalsan intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa warkan warkiisa xig intaan ku kulmi doonno sidaas iyo ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel